cabdulaahi caabi axmed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xerada lagu soo barakacay ee xaarxaar oo toban kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan gaalkacyo waxa uu raadiyo ergo u sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay subax walba dib u dhisaan buush yar oo ay ku hoydaan qoyskiisa oo siddeed qof ah maadaama dabaylo xoogan oo dhacaya bacaha kartoomada iyo maryaha aqalka ay ku dhisaan ay la tagaan aqalka dadka waxa aqalka u ah ama guriga u ah waa ujeeddaa markii la dhiso wuxuu ka kooban yahay adiga qodod iyo waxa weeye maryo la isku xirxiray dabayshuna waa ka tan badantaa way ridaysaa xilliga sagaalka saaco hamiinnimahay soo dhacaysaa sagaal saaca hamiinnimona waa dareemi kartaa dadka xaaladiisu waxa ay ku sugan tahay marka guryihii waa kuwaas arkaysid markasta waa dumaan xilli kastana waa la dhisaa marka sidee yeeshaayoo kale goormaad dhistaa xilliga aad dhistana waa goormaa adiga xilligii markii subaxi waagu ii baryo la dardareero oo kale dadka dhiiggiisu dareeraan maan dhisaa markay dabayshu timaadana waxaan dabayshaa ka tan badanay sidaas isaga dumaya marka buushkaagu muxuu ka samaysan yahay bal noo sharax geedo iyo maryo iyo jawaano isku xirxiran wey waa dabayl xoog lasoo furata iyo dabayl markasta iska jirta dabayshaasaa baa maaragtay saamaynta ugu weyn baa ku yeelata xerada qoyska cabdulaahi uu ku nool yahay ciiddeedu waa bacaad markan soo galnay indhahaygu waxay qabanayeen aqallo cooshado ka samaysnaa oo dabayshu ay kala tagtay maryihii iyo kartoomadii ay ku dhisnaayeen marka aad halkan joogto waxaad arkaysaa ulo dhulka ka taagan oo dabayshu ay kala tagtay jawaanadii iyo maryihii ku xirnaa cabdulaahi waxa uu sheegay in dabaysha dhacaysa xilligan ay ugu daran tahay habeenkii xilliga dambe oo dadku ay hurdaan waxa uu tilmaamay in sidoo kale dabayshu ay wadato qabow daran oo aysan u adkaysan karin carruurta iyo dadka waayeelka ah adigu dadka iyo carruurta iyo dadka waayeeladan waxa la huwiyaa maryo iyo bustayaal wax la mid a iyo jawaanada isku kakabay way ka duwan tahay haddaba waxaad cabiri kartaa sida ay cirka iyo ciiddiisa u qarsoon yihiin ama dhirta u qarsoon tahay ama ay buushashku u qarsoon yihiin inay marka sidii hore ka duwan tahay oo meeshii macnihii dhirtii awal hore oo deegaanka roob ku bixi jirtay roobla'aan awgeed ay la go'day waa dareemi kartaa carradii o dhan buub ka kacay oo annaga aan samayna annaga ahaanteedna marka laga hadlo annaga cooshadaas aan isku celcelinaa dabayshaa naga kala goysa haddii markaa naloo heli karo codsi waxaan u nahay in guriyana loo sameeyo oo naloo dhiso xeradan qoyska cabdulaahi waxay soo degeen dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka markaas oo laba boqol iyo labaatan neef oo ari ah oo ay ku dhaqanayeen miyii sagaashan kilomitir u jira xaarxaar ay ka dhammaysay abaarta waxay ku nool yihiin raashin gargaar oo bilo ah oo ay ka helaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo kaalmo raashin ah oo mararka qaar ay ku caawiyaan dad ehelkooda ah oo gaalkacyo ku nool cabdulaahi ma shaqaysto waxa uu naafo ka yahay lugta midig oo laga jaray labaiyo labaatan sano ka hor markii xanuun uu ka asiibay xeryahan ay ku jiraan dadka soo barakacay oo kale ah xaarxaarka horseed iyo kulmiye ayaa ah meelaha ugu daran ee xilligan ay saamaysay dabaysha dhacaysa toban kun oo qoys ayaa ku nool kaamamka oo ku yaala duleedyada gaalkacyo sida raadiw ergo uu u sheegay agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee gaalkacyo ee galmudug muxiidiin yuusuf samatarar dadka barakaca ah ee ku jira xeryahan ayaa raadiw ergo u sheegay inaysan arkin dabayl sidaan oo kale u xoog badan laakiin xilli kastoo xagaa ah dabayluhu ay dhici jireen waxaa ka mid a faadumo cabdi jaamac oo ah hooyada qoys ka kooban toban qof waxay ku nooshahay kaamka horseed halkaas oo barakac ay ku timid bishii shanaad ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka raadiw ergo ayay u sheegtay in bishan aan ku jirno oo dabayshu ay aad u xooggan tahay ay labadii subaxba mar dhisto aqalkeeda oo ka samaysan cooshado islamarkaana dabayshu ay dumiso waa xooggan tahay waxa weeye maryi waa maryaan ku jirnaa mogta maryihii waa bidee maryihii lama arko horay u bidee maxaa ku jiraysaa marka waa inaa marada aseeti ku dhistaa marada jirta waa ku qabanaysaa waa saaraysaa haye maradii waa kaa bidaysa caaw misana himin dambe sababtii oo kale bati bay noqonaysaa dabayshaa bitinaysa marka waxa weeye aad iyo aad dharka duugoobay ee dadku ay tuuraan iyo kartoomada ayay ku dhistaa buushka yar marka ay dabayshu dumiso dabayshan oo soo bilaabatay bishii lasoo dhaafay ee juun ayaa aad u xoogaysatay saddexdii toddobaad ee u dambeeyey waxaana ay ka imaanaysaa jihada galbeed dabaylaha dhaca roobka kadib ayaa ka yimaada dhanka galbeed inkastoo tani ay aad uga xoog badan tahay dabaylihii hore dhanka kale dabaysha waxaa ka cabanaya dadka barakaca ah ee ku nool degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud faadimo maxamed saalax waxay ka mid tahay dadka waxay sheegtay in bishan julaay ay saddex jeer dhistay aqal cooshad ka samaysnaa oo ay ku nooshahay iyada iyo carruurteeda oo sideed ah marahaas duurduurka ahan inta aadoo laamalaama iyo wax soo googooyaan dhisaa habba waa dhisaa maalin walba waa dhisaa waa rafaadka ay haystuu kamid yihi teendhooyin iyo jiwaanka raashimadu ka dhamaadaan iyo wax saas ahaan isku taltalay iyo bacaha iyo wax saas ahaan ku dhisaa toddoba beri baa macnaha baa macnaha ku baahi deeraa toddoba beri baa macnaha dhaxanta ka jugsadaa toddobaadka kalena waa qaawan yahay inaad sidii oo kale sharca uga qabatuu rabaa dabayshooda waa iska soconaysaa oo duulkay hadda kugu soo ridaysaa oo rafaad macnaha waa nagu haysaa laakiin cunadi waaba kaa xabaalasa dabada waxba kuma karsan kadhid waxba kuma cuni kadhid ma fariisan kartid meeshii meel har lahoo harka aad har ugu gabanaysid maahan geedaha hoostoodaan iska farfadhinayo waana na qarinaysaa dabayshi waana na haysaa laakiin max macnaha duufaanta dadka lagu halaago oo kalaa weli maana arag xasbuuna allah maxaa ka wadaa wadankii dhammaan sidii wax looga dhisayo qaxootiyaashu isaga daba wareegahayeen baa waxaa laga dhigaan ku idhi caraafo nada la helayo laan la gooyada la heli maayo dabaysha ka jirta inta badan gobolka mudug ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku nool tuulooyinka dugsiga hoose dhexe ee tuulada xibna wanaag oo lix iyo labaatan kilomitir dhanka koonfur bari gaalkacyo kaga beegan ayaa labadii bishan dabayshu ay dumisay waxa uu ka koobnaa saddex fasal iyo hal xafiis oo ka samaysnaa jiingad waxaana wax ku baranayay lixdan arday sida raadiyo ergo uu u sheegay guddoomiyaha waxbarashada gobolka mudug ee galmudug axmed jaamac qoodeeye waxa uu xusay in wasaaradda waxbarashada galmudug oo gacanta ku haysay iskuulkan ay qorsheynayso inay dib u dhisi doonto marka ugu horreysa ee dabayshu ay yaraato brofeor xuseen salaad weheliye oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ayaa raadiyo ergo u sheegay in xilligan oo kale ee lagu jiro xagaaga la arko dabaylaha balse tani ay tahay mid ka xoog badan sababtuna ay tahay xalufin ku dhacday deegaanka iyo abaaro soo jiray shan sano oo xidhiira waxa uu xusay in jaridda dhirta ay qayb ka tahay musiibooyinka ka dhaca deegaanka oo dabayshu ay ka mid tahay dadka waa in loo gurmadaa waa inaan arrinta arrintan waa emergency aan ku jirnaa weliba labada bilood oo soo socota in arrintaas laga shaqeeyo dowladda naftigeeduna arrintaas inaysan ka fariisanin oo ka saxan dabaylahan waa dabaylo khatara adduunka kale waa laga tabaabushaystaa adduun kale waxaa sameeya dadka waa loo digaa xataa waa loo sii sheegaa xiliyaday kusoo aadan yihiin qiyaas oo joogtaa ma laha qiyaas joogtaa ma laha laakiin qalabka casriga la haysto ayaa tilmaamaya labada bilood ee soo socota ayuu sheegay in dabaylahan ay sii jiri karaan inkastoo koror ama nusqaan ku timaada aan lasii qiyaasi karin xilligan isagoo ka digay dabargooyin lagu hayo dhirta oo uu sheegay in haddii ay sii socoto ay ka dhalan karaan dhibaatooyin ay adkaan doonto sida looga soo kabsado jibriil cismaan cilmi raadio ergo gaalkacyo